musharax madaxweynaha galmudug liibaan axmed xasan ayaa deeq lacageed oo dhan shan iyo labaatan kun ku wareejiyay maamulka isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo si loogu dhammaystiro adeegyada caafimaad ee isbitaalka isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka jiray baahiyo loo qabay dhammaystirka adeegyada caafimaadka sida raajada iyo qeybta hooyada iyo dhallaanka waa kan liibaan axmed xasan musharax madaxweynaha galmudug oo ka waramaya deeqdan uu ku wareejiyay isbitaalka guud ee degmada gaalkacyo qof muslina oo dhibaataysan oo la badbaadiyo wax ka weyn lama arko caafimaad ahaan loo adeego marka waxaan rabaa mar kasta shaqaalaha iyo kalkaaliyaasha iyo caafimaadka inay xisaabta ku daraan bishaar macno ma lahan inay ilaahay dartiis dadkaas ay ugu shaqeeyaan qofka inaa adeeg fiican u qabatid aa u naxdid oo u naxariisatid qof xanuunsan waa dhibban yahay oo aa u naxariisatid oo soo dhowaysid oo hadal fiican kula hadashid waa shaqadaa qabatay laa waajib calaa shukri waaye aniga waxa aan qabtay oo deegaanka u qabtay waa deegaankaygi waa anigoo u qabtay xaafadahaygi weyaan iyo dadkaygii iyo ehelkaygii marka arrintaas waxaan is leeyahay bogaadin badan ma lahane waa shaqaan hore uga soo gaabiye waaye dhanka kale qaar ka mida dhakhaatiirta isbitaalka guud ee degmada gaalkacyo ayaa ka mahad celiyey deeqdan lacageeda la soo gaarsiiyey
deeqda oo noogu deeqay oo ah muxuu ahaa inuu noo iibiyo raajo waana runtii waa wax aan soo dhoweynayno waxaa runtii culays ka jiray oo waxyaalaha haddana saaran ka mid ah oo u baahan in wax nala kala qabto si guud ahaan culays wuxuu ka jiraa qaybtan bukaan socod eegtada oo runtii meesha ay ku shaqayn jirtay culays badan ka jiray oo laisugu keenayay dad ka badan boqol qofood ama boqol iyo konton qofood markiiba isku imaanayeen jawaabay liibaan axmed xasan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay miisaankaaga xasanaadkaa kuu saaro taariikh kale oo lasii akhriyay isbitaalkaana uma baahna inta ka faa'iiday waa la yaqaanaa inta ka faa'iiday iyo sida looga faa'iidaystay waxaan is leeyahay waa soomaaliya musharax madaxweyne waxaan leenahay waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waana mudnayd inaad yeeshid waana kaaga malaynayna inaad samaynaysid waana kaaga mahad celinaynaa waana kaaga ducaynaynaa waxaan kaloon weliba aan ku darsanaya oo aan saakay rabaa inaan ku darsado madaxweynaha markaa ku soo baxday waa ku soo baxaysaa insha allah oo aad dalka xukuntid sitiskaana waa inaad keentaa deeqdan lacageed ayaa wax weyn ka tari doonta dhammaystirka adeegyada caafimaadka ee ka dhimanaa cisbitaalka guud ee degmada gaalkacyo ee gobolka mudug